alxamdu lilah alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى alihi waصaxbihi waslama tasliima kahiira biidni اllaahi subxaana wa tacaala waktigan kooban ee salaada casar ilaa maqrib ku dhowaadka waxaynu carabka marin doonaa oo sharax kooban aynu ka bixin doonaa kitaab aada u qiimo badan oo uu qoray sheekh caalimo ka mida culamaa ulmuslimiin oo kun saddex boqol iyo lix iyo toddobaatan taariikhda hijrigu markay ahayd geeriyooday waa sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi raximahu llah kitaabkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa manhaj ulxaq manduumatun fi alcaqiidati waalakhlaaq waa kitaab gabaya waxa uu ku saabsan yahay laba mawduuc ama laba mas'alo masalada koowaad waxay tahay caqiidada iyo waxa ay tahay qofka muslimka ahi inuu rumeeyo oo mabda u ka dhigto ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caabudayo jecel yahayna inuu la hortago masalada labaadna waa alakhlaaq waa dhaqanka qofka muslimkaa la gudboon ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiista nebiga ku xusan dadkii hore wanaagsanaana ay lahaayeen waa shan iyo lixdan bayd buu kitaabu ka kooban yahay waktigeenu haysanaana aad buu kooban yahay waa maanta iyo berri insha allah marka waxaynu isku dayi doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala inaynaan sharax badan aynaan ka bixin wuxuu yihi sheekhu raximahullah fayaa saa'ilan mid weydiinayo can manhaji ilxaqi waddada xaqa oo waa min baabi idaafati almawsuuf ilaa sifati almanhaj alxaq almanhaj alxaq waa aariiq almustaqiim waa waddada toosan ilaahay subxaana wa tacaala inoogu soo dhiibay nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam ina amrayna dhammaanteenba inaynu raacno wadda aynu ka dhiganno waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ilaahay waa ka yidhi taas ayaa waddadaydiiyo waa diinu lislaam raaca buu ihi ilaahay waddooyinka kale khilaafsanna iska ilaaliya marka waddada xaqa ka weydiinayow muxuu u weydiinayaa qofka muslimkaah su-aasha waa inuu ka leeyahay ujeeddo ujeeddada qofka muslimkaah uu su-aasha ka leeyahay waa inay noqoto waxa uu weydiinayo ee xaqa ah inuu doonayo inuu diin ka dhigto isla markaana uu ku liibaano adduunya aakhiraba yebtagii isagoo doonaya suluuka طariiqi اlqowmi dadkii hore wanaagsanaa waddadooda inuu maro xaqan si dhaba u doonaya ibtiqaa'an doonisoo xaqan dhaba wa yascadu ee wayabtagii doonaya an yascada inuu liibaano oo adduunya aakhiraba u guulaysto markaa kay weydiinaya waddada xaqa isagoo su-aashiisaa ku doonaaya dadkii hore wanaagsanaa waddadooda inuu maro si dhaba u doonaya isla markaana doonaya waddadooda inuu ku liibaano adduun iyo aakhiraba marka laba arrimood baa jira dariiqat lwagaaya suudhaa ibnulqayim waddo iyo meeshay waddadu ku gaadhsiinayso dariiqatu waa alhuda waddadu waa hanuunka waa kitaabka iyo sunnaha sidii dadkaa hore wanaagsanaa loo fahmo oo loo raaco walgaayatuna waa asacaadatu waalfalaax halkay waddadaasi ku geynaysaana waa liibaan iyo guul adduun iyo aakhiraba faman lam yasluk hadihi ariiqa lam yasil ilaa hadihi algaaya qofka aan marin waddada gaadhsiinaysa alfalaax wasacaada ma gaadhayo gaayada iyo ujeeddadaasi gaadhi maayo qoomka uu sheekhu sheegayo uu leeyahay yabtagii suluuka ariiqi alqowm wuxuu uga jeedaa dadka ilaahay uu ku ammaanay fi lqur'aani alkariim innagana ina amray inaynu ilaahay weydiisanno waddadooda inuu inagu arsaaqo ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim waa kuwa ilaahay u nicmeeyey oo ilaahay ugu nicmeeyey cilmi waxtar leh iyo camal saalixoo ilaahay daraaddii iyo sunnihii nebigana waafaqsan waa kuwa ilaahay uu yidhi waman yutic illaha walrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa walsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa kuwa ilaahay cidda ku dayata u ammaanay uhi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walamsaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh kuwa islaamnimada dadka uga horeeyey muhaajiriin iyo ansaar leh iyo kuwii ka dambeeyey ee wanaag ku raacay ilaahay baa raalli ka noqday abaalmarin ay raalli ku noqdaanna ilaahay waa siin doonaa laa shaka qofka kuwaa waddadooda maraa inuu adduun iyo aakhiraba ku liibaanayo sida ilaahay uu yidhi man camila صaalixا min dakarin aw unhaa wahuwa muؤmin falanuxyiyanahu xayaaةa طayiba walanajziyanahum ajrahm axsana ma kanuu yacmaluun taamalu fiirsa buu yihi hadaaka allahu ilaahay ha ku hanuuniye maa shayga qad nadamtuhu gabaygan kitaabkan gabayga dhexdiisa aan ku sheegay bima dakartu fi hadi اlmanduuma ta'amula man mid u fiirsashadii u fiirso qad kaana dhab ahaan ahaaday yaqsidu mid u qastiyayoo doonaya lilxaqi xaqa oo markaad akhriyayso cilmiga qur'aanka iyo sunnaha nebiga calayhi isalaatu wasalaam cuskan ee ka farcamay iyo markaad dhegaysanaysaba waa inuu qasdigaagu aado dalab alxaq asbaabaha ilaahay subxaana wa tacaala hanuunka lagaga hela ayay ka mid tahy inay niyadaadu fiican tahay oo ujeeddo kale aanad lahayn ee aada doonayso xaqun ilaahay arrintaa wuxuu sabab uga dhigi doonaa inaad hanuunto xaqaasi aad ku hanuunto oo dadka culimadu wax weydiiyaa waa laba mid ujeeddadiisu ay tahay xaqu inuu caddaado xaqaa u raaco kaas ayaana liibaanaya iyo mid ujeeddadiisu ay iska tahay muran ama su-aaluun aanu doonaya inuu cilmi ka kororsado iyo inuu xaq ku helo uu ku hanuuno toona nuqiru waxaan qiraynaa buuhi biana allaha ilaahay laa rabba rabbi kayruhu isaga aan ahayni inaanu jirin oo allah iyo alrabbu haddii meel lagu kulmiyo la wada sheego macnahoodu waxoogay waa kala duwan yahay oo alrabbu wuxuu noqonayaa alkhaaliqu almaaliku almudabbir ka makhluuqaadkan jirsiiyey isagu leh ee maamula allahuna wuxuu noqonayaa almacbuudu bilxaq ka xaq lagu caabudoe kelidii cibaado xaqu leh marka waxaan qiraynaa buu yidhi allaha macbuudkae xaqaah laa rabba hayruhu rabbi aan isaga ahayni inaanu jirin qul agayra allahi abgii rabba wahuwa rabbu kulli shay waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay cid aan ahayn baan rabbi ka dhigta iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay shay walba rabbigii macanaa shay walba ka abuuray ee leh ee maamula arsaaqa xifdiya ilaaliya rabbeeyo ee koriya taasaanu qiraynaa buu yidhi ilaahun ay rabbunaa rabbigeen ilaahun waa macbuud kelidii baa macbuudah macanaa istaxaqa alcibaada cala alcarshi alcadiimi cala alcarshi carshigii buu ka kor noqday ilaahay carshigii alcadiimi ee weynaa ilaahay makhluuqaadkiisa waa ka sarreeyaa carshiga weyn oo u sarreeyuu ilaahay subxana wa tacaala ka sarreeya si uu ilaahay isagu yaqaan lix meelood oo kitaabka ilaahay ka mida baa lagu sheegay alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay subxana wa tacala araxmaanu cala alcarshi istawaa buu yidhi lix meeloodna ilaahay wuxuu ku yihi uma istawaa cala alcarshi ilaahay carshiga ayuu ka kor noqday waa sife ilaahay uu leeyahay waa culuwi khaasa waa sarrayn lagu qayday ama la sheegay inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo carshiguna waa makhluuq weyn oo allaha weyn baa tilmaamay inuu weyn yahay wa huwa rabu alcarshi alcadiim mumajadu ilaahay subxaana wa tacaala waa mid la ammaano weliba ammaan lagu celceliyo oo aan la koobi karin suu yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam anta kamaa laa uxsii hanaa'an calayka anta kamaa ahnayta calaa nafsik ammaanan kugu ammaano ilaahu ma koobi karo adigu waxaad tahay sidaad adigu isu ammaantay waxaad isku ammaantay oo dhan baad ilaahu leedood ku sifaysantay waa yahay nuqiru biana allaha laa rabba kayru ilaahun cala alcarshi alcadiimi majado halka wuxuu ku sheegay ilaah in lagu keliyeeyo rabbinimadiisa oo qofkuu aaminuu ictiqaado caqiido uu ka dhigta iyo iimaan rabbi kale makhluuqaadku inaanay lahayn iyo qofku inuu aamino caqiido uu ka dhigto camal low u rogo cid cibaado mutaysatay inaanay jirin allah subxana wa tacaala rabbigaa mooyaane wallahu istaxaqa alcibaadata calaa khalqin likowni rabbahum khalqigiisa ilaahay cibaadadu ku mutaystay waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala cibaado ku mutaystay inuu addoomaha rabbigood yahay yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayn ixsaana ilaahay rabbinimadiisa iyo inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay qur-aanku had iyo jeeraaleh waa isku xidhaa wanashhadu waxaanu qiraynaa buu yidhi ana allaha ilaahay macbuuduna kaanu caabudaynay cibaado xaq noogu leh inuu yahay macnaa kelidii cibaado xaqu leh ee almacbuudu bixaqin inuu yahay walaa macbuuda bixaqin siwaahu mid kaloo la caabudo cibaadadiisu ay xaq tahay inaanu jirin baanu qiraynaa alladii allahaasi oo nukhasisuhu aanu ku gaar yeelayno bilxubbi jacaylkii cibaadada ahaa dullan ey wa bidullina aanu ku gaar yeelayno dullow aanu u dullowno wa nufridu ey wa nufridu aanu ku gaar yeelayno bilxubbi waddulli halkan wuxuu ku sheegay sheekhu ilaahay subxaana wa tacaala inuu kelidii yahay macbuudka xaqa waa sida laa ilaaha ila allah ay tusisay laa ilaaha ila allah buu macnaheedu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allaha khaaliqa mooyaane waxaa kaloo halkan uu ku tilmaamay laba arrimood oo ah xaqiiqada ay cibaadadu ka kooban tahay oo alxubu waaddullu inaad ilaahay jeceshahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala inaad u dullowdo faman lam yuxib allaha lam yacbudu qofkaan ilaahay jeclayn ilaahay ma caabudin jacaylku waa aslu lcibaada waman zacama anahu yuxibu allah walam yatadallal lahu lam yacbudu qofka sheegtay ilaahay inuu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacaala aan u dulloobine aan hayin u noqon addoon kaasina ilaahay subxana wa tacaala ma caabudin alcubuudiyadu tajmacu kamaala alxubi fii kamaali dulli waa labadaasoo wada socda haddii salaadaadu aanay ku dhisnayn jacayl ilaahay aad u hayso iyo ilaahay addoonkiisii inaad tahay oo aada u dullaysan tahay salaad cibaado noqon mayso ruuxu alcibaada waa almaxabatu waaltacdiim maxabbada iyo dullowga cibaadada ah ilaahay baa la gaara oo ma bannaana maxabata cibaada qofku inuu jeclaado cid aan ilaahay hayn wakadalika tadallula cibaadatin isudullayn cibaada ilahay cid aanin u dulloobaa ma bannaana falilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday kulu lxamdi sifaadka oo ammaanta ku mutaysto oo dhan ilaahay sifaadka wanaagsan ee in la ammaano uu ku mutaystay dhammaantood waa ku sifaysaya midna kama maqna waalmajdi ee wa sifaatu lmajdi baa ilaahay u sugnaaday sifaadka keensanaya in ammaantiisa lasii badiyo o lasii ziyaadiyo waathanaa iyo sifaadka keensanaya ay kullu thanaa in ammaanta ilaahay lagu celceliyo athanaa waa takraaru alxamdi weeye oo saddexdani waa ay sii kala xoog badan yihin alxamdu waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala aada ku sifayso sifaadka wanaagsana uu leeyahay adoo jecel oo weyneynaya athanaa'una waa inaad ammaanta mar labaad ku celiso almajduna waa inaad sii badiso oo laba jeer ka badan aad ku celiso walihaada baa markuu addoonku idhaahdo markuu salaada tukanayo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay muxuu odhanayaa subxaana wa tacaala xamidanii cabdi addoonkaygii wuu i ammaanay markuu idhaahdo alraxmaan iraxiimna athnaa calaya cabdi addoonkayga ammaantiibuu ayuu ku celiyo mar labaad buu ku soo celiyey wa idaa qaala maliki yowmi اddiin mar saddexaadka markuu addoonku qiro inuu ilaahay yahay ka qiyaama iska leh qaala majadanii cabdii ammaantaydiibuu addoonku sii badiyey wayaan macnuhu marka ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisa markaa iyo tamar labaad lagu celiyo ta lasii badiyaba adkaarta aada bay ugu badan tahay waxaanu ilaahay subxana wa tacaala ku mutaystay ammaanta sifaadka magacyada wanaagsan iyo sifaadka dhammayska tirana uu leeyahay fa min ajli da arrinkaa awgii arrinka ishaaradu maxay u noqonaysaa min ajli kownihi rabban wa macbuuda bixaqin ilaahay inuu yahay kelidii inuu rabbi yahay kelidiina inuu yahay mid cibaado xaq u leh oo mudan maxabo iyo udullow in lagu gaar yeelo ayuu yaqsidu u qastiyaa ila allahi ilaahay xaggiisa kullun mid kasta oo addoomuhu ilaahay inay baahiyahooda ula qastiyaan oo quluubtoodu xagga ilaahay subxaana wa tacaala ay u jihaysato oo ilaahay ay baryaan oo ilaahay ay u dulloobaan waxay farac ka tahay rumaysnaantay rumaysan yihiin bianna allaha huwa alrabbu wa annahu huwa almacbuudu bixaqin ilaahay inuu kelidii yahay ka abuuray eele ee maamula iyo inuu yahay kelidii ka cibaado xaqu leh macnuhu waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa wanaagsan haddii qofku uu rumeeyo qalbigiisa ay galaan waxaa ka dhalanaysa qalbigiisu inuu xagga ilaahay subxana wa tacaala u jihaysto cibaadaadkana ilahay u gaar yeelo tusabixuhu ilaahay waxaa xumaan ka hufa oo yidhaahda ilaahay xumaan kuma sifaysna xumaani magacu maaha sifana uma aha ilaahay alamlaaku makhluuqaadka oo dhan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nasaha oo oo xumaan ka hufa waalardu iyo dhulalka iyo wasamaau samada wa kullu jamiici alkhalqi khalqiga dhammaantoodna ay tusabixu lilah ilahay ba u tasbiixsaanay xumaan ka ka hufaan xaqan dhab ahaan wa taxmadu ilahay bay subxana wa tacaala ammaanaan ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka oo dhan ayaa ammaana marka laga reebo jinka iyo insiga maarijiinta ee madaxa adaga ilaahay ka kufriyey waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ammaana qoraxda iyo dayaxa samooyinka iyo dhulalka badaha iyo buuraha jamiicu lmakhluuqaat ilaahay bay xumaan oo dhan ka nasahaan labay ilaahay isu raaciyeen inuu wanaag oo dhan ilaahay u leeya inay sheegaan iyo xumaan oo dhan ilaahay inuu ka maran yahay inay qiraan tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihina buuhi ilaahay ilahay waxaa u tasbiixsan samooyinka toddobadaa dhulalka toddobadaa iyo inta dhex joogta wa in min shayin laa yusabixu bixamdih shay walibana ilaahay buu u tasbiixsadaa u dhaahdaa subxaana allah ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan oo ka hufan bixamdihi isaga oo ku dheehan oo tasbiixdaa xamdina ula socda ammaan marka macnu waa maxay yuhbituuna lilahi sifaati alkamaal wa yanfuuna canhu sifaat alnaqsi waalcayb ilahay waxay u sugaan sifaatka wanaagsan ee dhammayska tiran way ku ammaanaan sifaadka xun ee nuqsaan iyo ceebana ilaahay ma laha bay idhaahdaan walakin laa tafqahuna tasbiixahum lakiin ma fahmaysaan tasbiixdooda inahu kana xaliiman gafuura tasbiixdoodaasina waa bilisaani lmaqaal inagun baan fahmayne tiirka gidaarka looxa jamaadaadkan ma noolahan xayawaanaadka oo dhan dhammaantood ilaahay bay subxana wa tacaala yusabixuuna allah wayaxmaduunahu ilahay bay u tasbiixsanayaan way ammaanayaan lakiin innaga ayaan fahmayn ilahayna kuma adka inuu ka dhawaajiyo waxyaabaha xataa jamaadaadka ee aan hadal ilaahay subxaana wa tacaala waa ka kitaabkiisaba ku sheegay ammaanada oo takaaliifta ah samooyinka iyo dhulalka iyo buuraha in loo bandhigay oo ilaahay uu ku yidhi bal ka warrama ina haddaan idinka dhigo mukalafiin kuwo wax la amray waxna loo diiday inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula waa ka rasuulku sheegay dhagax maka ku yaallo oo salaami jiray markii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo diyaarinayay nebinimada inii laa acrifu xajaran kana yusallimu calaya fii maka walxadiidu fi saxiixi muslim marka ilaahay waa awoodaa inuu ka hadliyo oo ammaantiisa iyo nasihistiisa uu ka dhawaajiyo makhluuqaadka xataa aanay ruuxi ku jirina noolayn tanazaha ay taqadasa watanziih waa taqdiis ilaahay waa ka hufan yahay oo bimacnaa waa ka maran yahay can niddin mid la masa ah manaa mid la siman wa kuf-in iyo mid lamid ah mumaathilin mid isagoo kale ah oo saddexdan alniddu waalkuf'u waalmathiilu waashabiihu waalnadiiru waa isku macno macnuu waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala cid la midii ma jirto sida ilaahay uhi laysa ka midlihi shay cid ilaahay daatadiisa kula mida magacyadiisa sifaadkiisa afcaashiisa xuquuqdiisa cibaadadu ay ay asal u tahay ilaahay subxaana wa tacaala khasaa'istiisa iyo waxyaabaha ula gaarkay cid kula midii ma jirto mana bannaano in arrimaha ilaahay cid lagula maseeyo lagula simo oo ilaahay waa khaaliq wixii ka soo hadhaana waa makhluuqaad makhluuq iyo khaaliqna ma simi karaan falaa tajcalu illaahi andaadan wa antum taclamuun hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwa axad laysa ka midlihi shay waa isku wada macno jalla ilaahay waa ka weynaaday jalla waa ka weynaaday almuwaxadu allaha la keliyeeyaa ee ciddii ilaahay uu hanuuniya ay keliyeeyaan can wasfi di nuqsaani nuqsaanka u saaxiibka ah sifadii ilaahay waa ka weynaado waa ka sarreeya oo sifo nuqsaaneed oo dhan ilaahay subxana wa tacaala waa ka madhan yahy waa ka ilaahay tilmaamay dulmiga oo sifo xuna inaanu ilaahay ku sifaysnayn wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid awood darre ilahay inaanu ku sifaysnayn wamaa kaana allahu liyucjizahu min shay ilow inaanu ku sifaysnayn wamaa kaana rabuka nasiya hurda inaanay qaban iyo lulo laa taakhuduhu sinatun walaa nowm daal iyo wax la soo gudboonaada inaanu jirin wamaa masanaa laqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fii sittati ayaam wamaa masanaa min luguub subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun si guud buu ilaahay u sheegay nuqsaan iyo ceeb oo dhan oo makhluuqa qaarkood ilaahay u sheegaan inay beentoo tahay ilaahay subxana wa tacaala aanu ku sifaysnayn wanuhbitu waa sugaynaa buu ihi sheekhu akhbaara sifaati axaadiidta ku soo arooray sifaatka ilaahay ee saxiixa ah jamiicahaa dhammaanteed waa sugaynaa macnaa waa waa waa rumaynaynaa waxa axaadiistaasi ay sheegtay oo diidi mayno wanabraw waa ka beri noqonaynaa min ta'wiili man mid leexintii kaana ahaday yajxadu mid ilaahay sifaatkiisa diida halkan wuxuu ku sheegay caqiidada saxdaa inay ka mid tahay wixii ilaahay sifo waa qur-aanka lagu sheegay ama lagu tilmaamay axaadiidta nebiga ee saxiixa ah ama culamaau lislaam ay ku ijmaaceen walaabudda ijmaacaasi inuu mustanad iyo deliil ahaado waajibku inuu yahay qofku inuu rumeeyo waayo waa war ilaahay hadduu qur-aanka ku jiro waana war rasuul iyo nebi haddii axaadiida nebiga alayh isalatu wasalaam lagu sheego waana caqiidadii nebiga nebigu alayh isalaatu wasalaam qur-aanka ilaahay uu ku soo dejiyey waxaa sifaad ilaahay lagu sheego o dhan waa rumaysan ummaddana waa u akrinayay rag iyo dumarka ka mar dhow soo islaamiya kii hore u islaam aha reer miyiga iyo reer magaalka dhammaantood addoomaha iyo kuwa xorta macno kalena rasuulku uma sheeginoo daahirkeeda khilaafsan marka waxa la alo wixii sife ilaahay ah ee qur-aanka lagu sheegay ama xadiidka nebiga saxiixa lagu sheegay in rumayno ayaa waajiba waxa aynu iska ilaalina markaynu rumaynayno inaynu dhaahno sifaadka makhluuqay la mid tahy oo sifaadka makhluuqa la mid maaha sifo khaaliq iyo sifo makhluuq isku mid ma noqon kara laysa kamidli shay wa huwa samiicu lbasiir waxaa kaleynu iska ilaalinaynaa macnaha daahirkee ka muuqda ee carabi ahaan ay ku tusinaysa midaana inaynu u sheegno iyad qudraa looga jeedaa weji daataa looga jeedaa alraxma iraadaa looga jeedaa alghadab ciqaab baa looga jeedaa ist istawa istawlaa baa looga jeedaa taana waa iska ilaalina waayo haddii macnayaashaa leedahay nebi maxamed baa calayhi isalaatu wasalaam saxaabadiisii ugu fasiri lahaa saxaabadii rasuulka ayaa macnayaasha u sheegi lahaa waxaa kaloo uu tilmaamay wixii ilaahay magac loo sheegaya ama sifo in loo daba fadhiisanayo looga dambaynayo qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah waayo ilaahay waa geyb oo waa inaga qarsoonyi inagu magacee uma bixin karno sifaadna uma sheegi karno waxaynu ku gaabsanaynaa naqtasiru calaa maa warada fi lqur'aani waasuna qur-aanka iyo sunada inta ku soo aroortay siduu ihi imaamu axmed laa yuusafu allahu ila bima wasafa bihi nafsahu ilaahay laguma tilmaami karo sifo loogama dhigi karo wuxuu isku sifeeyey mooyaane aw wasafahu bihi rasuulu ama rasuulkiisuu ku sifeeyey laa yutajaawasu alqur'aan walxadiid qur-aanka iyo xadiidka dhinacna loo dhaafi maayo jamiicahaa markuu yidhina wuxuu tilmaamay wanuhbitu akhbaara sifaati jamiicahaa ana alqowla fii bacdi sifaat kaalqowli fii bacdiha alkalaamu fii hada albaabi waaxidun sifaatka ilaahay meelun bay wada marayaan wixii sifo laga yidhaahda ayuunbaa kuwa kalena laga odhanaya ma bannaana inaad qaar sugto qaarna aad diiddo qaar daahirkood aad ku socosiiso qaarna aad awisho sida firaqa qaarkood arrinkoodu uu yahay wuxuu tilmaamay sheekhu jaxdiga waxa loo yaqaano oo alinkaar wataciil sifaatkii ilaahay in la diido oo loo diido kulliyan waxbaba aan laga suginba ama barh ka mida la diido barhna la sugo waa tactiil juz-iye inaynu ka beri noqonayno wanabra'u min ta'wiili man kaana yajxadu falaysa yutiiqu ma awoodo buu yidhi oo ma gaadhi karo alcaqlu caqligu kuna sifaati xaqiiqada sifaatka ilaahay yacnaa kayfiyada sifaadka ilaahay kayfiyadooda caqli laguma garan karo ilaahay subxana wa tacaala kayfa yadduhu kayfa wajhu kayfa istawaa cala alcarshi kayfa yaqdab kayfa yarxam wax caqli lagu garan kara maaha waayo waa arrin hayb oo inaga maqan arrimaha hayb ka maqanna war uun baa lagu ogaan karaa waxaa koo lagu ogaan karaa wax la midoo looga qiyaas qaata hadduu jiro labadaa midna ma jirto sifaadka ilaahay kayfiyadooda iyo qaabkooda ilaahay nooma sheegin rasuulkuna inooma sheegin wax ilaahay la midoo looga qiyaas qaataana ma jiraba walaysa kamidlihi shay idan waynu rumaynaynaa qofka inagu idhaahda kayfa wejhu kayfa yaddu waxaynu leenaha allahu aclam ma garanayno taas siduu yihi imaamu malik raximah اllah alistiwaaءu macluum waliimaanu bihi waajibun wاlkayfu majhuul yani mid aan la garanayn kayfiyadu wasu-aalu canhu bidca in kayfiyada la isweydiiyo o la idhaahdo sifadaa ilaahay qaabkeed iyo kayfiyadu waa sida waa bidco waayo oo waxaan dadkii cilmiga iyo khayrkaba inagaga dadaalka badnaa aanay isweydiin fasallim buu yidhi ogolow limaa shayga qaala uu yihi alrasuulu rasuulkii moxamedun moxamed ahaa ogolow oo wixii mar hadduu xadiidku nebiga calayhi salatu salaam ka sugnaado wuxuu sheegay rumee muran iyo caqli iyo waxaa ka hor keenine waa siduu yidhi alimaamu shaafici raximah اllah aamantu biاllah ilaahay baan rumeeyey wabima jaa can illah iyo waxaa xagga ilaahay ka yimi calaa muraad illah siduu ilaahay ula jeedae uu doonaya baan u rumeeyey buuhi wa aamantu birasuuli illah rasuulka ilaahay baan rumeeyey wabima jaa can rasuuli illah iyo wixii rasuulka ilaahay xaggiisa iiga yimaadee wara calaa muraadi rasuulilah rasuulka ilaahay siduu uga jeeday ayaan u rumeeyey anigu macno kale u samayn maayo huwa ilaahay assamadu weeyi asamad waa ismu min asmaaءi اllah sida suuraة اlikhlaas ku xusan waa aladii kamula fii su'dadih waa ka dhammayska tiran ee rabbinimadiisu ay dhammayska tiran tahay ee khalaa'iqdiisu ay u qasdiyaan waa ka loo wada baahan yahay ee isagu cidnaba aan u baahnayn alcaali ilaahay waa ka sarreeye sarrayn noocyada o dhan buu ku sifaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala daat ahaan buu khalqigiisa uga sarreeyaa sifaadkiisa a kuwa sarreeyo wanaagsan awood ahaanna ilaahay waa u sarreeya huwa alqaahiru fowqa cibaadih licidami sifaatihi ilaahay subxaana wa tacaala inuu sifaadkaa yeesho oo la idhahdo waa asamad alcaali maxay ka dhalatay weynida sifaadkiisa ayay ka dhalatay wa kullu jamiici alkhalqi khalqiga dhammaantood yasmudu kulligaasi waa u qastiyaan lilaahi ilaahay bay u qastiyaan khalaa'iqda o dhan mid ilaahay ka maarmi karaa ma jiro xataa kuwa gaalada ee mushrikiinta ah markay xaaladdu ku adkaato ilaah qura bay beri jireen asnaamtoodii iyo wixii ay caabudi jireen oo dhan waa iska ilaabi jireen faraha ayay ka qaadi jireen marka ilaahay subxaana wa tacaala magiciisana asamad laba arrimood buu tusinaya weeyaan macano arrinkakooda waa maxay cidamu sifaati weynida sifaatkiisa arrinka labaadna waa maxay xaajatu alkhalaa'iqi ilayh wa annahaa tasmudu ilayh waa baahida ay makhluuqaadku ilaahay u qabaan ee ilaahay subxana wa tacaala inay baahiyahooda u bandhigtaan oy ula qastiyaan caliyun ilaahay waa mid sarreeya walcaliyu waa ismun min asmaa'i illah sida ilahay uhi wahuwa alcaliyu alcadiim calaa ilaahay waa sarreeyey daatan daatahaan buu u sarreeyey oo ilaahay baa subxaana wa tacaala khalqigiisa ka sarreeya sida ilahay uhi wahuwa alqaa'iru fowqa cibaadih wa qadran ilaahay sifa ahaan buu u sarreeyey oo ilaahay subxana wa tacaala sifa magacyo wanaagsan iyo sifaad dhammaystiran buu leeyahy wa qahruhu ay wacalaa waxaa sarreeyey qahru ama wa qahruhu ilaahay muquunintiisa iyo awood sheegashadiisuna haabitun mid sugnaada weeye ama wa qahruhu ilaahay muquunintiisa iyo awood sheegashadiisu waa min macaani culuwihi sarrayntiisu macnayaasha ay tusinayso mid ka mida weeye marka halkaa wuxuu inoo tilmaamay magacyada ilaahay caliyu baa ka mida magac kastoo magacyada ilaahay ka midana wuxuu koobsanayaa sifo ilaahay uu leeyahy sifada uu magacan ilaahay tusinayaa waa sifatu alculuw waa sifada sarraynta ilaahayna subxaana wa tacaala sarrayn noocyadeed oo dhan buu leeyahy khalqigiisuu ka sarreeyaa sifaadkiisa kuwa sarreeya oo dhammaystiran awood ahaan buu ilaahay subxana wa tacaala khalqigiisa uga sarreeya oo cid cajzi gelin kartaa ma jirto qariibun ilaahay subxana wa tacaala waa mid dhow oo magacyadiisa alqariibu baa ka mid ah mujiibun ilaahay waa mid cidda barida ajiiba oo ducada ka aqbala mutawadidun bilwara ay lilwara ilaahay khalqigiisa waa mid isjeclaysiiya min asmaaءi اllahi subxana wa tacaala alwaduud ilahay magacyadiisa waxaa ka mid ah alwaduud halkana sheekhu wuxuu ku sheegay magacyada ilaahay qaar ka mid ah oo ay ka mid yihiin alqariib iyo almujiib waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwaةa daaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacalahum yarshuduun alqariib waa ismu min asmaaءi اllah dhowaanta ilaahayna subxaana wa tacaala waa qurb ullaahi laa yakuunu ilaa khaasan qurbiga ilaahay subxana wa tacaala waa mid khaasa oo gaara waa dhowaantu u dhow yahay awliyadiisa iyo addoomihiisa wanaagsan ee mutaqiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ducadooda uu aqbalo dhawaaqoodana uu ka jawaabo daacadoodana uu ka abaalmariyo cibaadaadkoodana ilaahay subxana wa tacaala uu u aqbalo oo uu ku abaalmariyo almujiibna waa aladii yuujibu man dacaa waa ka cidda barida ajiibaya ujiibu dacwata daaci waa ka yihi ilahi subxana wa tacaala qaala rabukum udcuunii astajib lakum qur'aanka laguma sheegin qurbi ilaahay kullu shay u dhow yahay qurbi khaasa ayuun baa lagu sheegay sida waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun qariibun min man min almuuminiin aladiina yadcuuna allaha subxana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa waxaa ka mida alwaduud oo alwuddu waa allطfu wاlmaxaba waa turista iyo jacaylka fahuwa yawadu cibaadahu اlmu'miniin ilahay addoomihiisa wanaagsan waa jeceli wayajcalu lahum اlwudda fi اlquluub khalaa'iqda kalena quluubtooda ilahay jacayl buu u geliyaa oo in allaha ida axaba cabda naadaa jibriila inii uxibu fulana faaxibahu fayuxibu jibriil uma yunaadi jibriil fi ahli الsama ina allaha yuxibu fulana faaxibuuh waa taas waa ka ilaahay yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sayajcalu lahum الraxmaanu wudda kalgacayl buu ilaahay u yeelaya yuxibuhum wa yuxabibuhum ilaa cibaadih ilaahay baa jeclaanaya addoomihiisana jeclaysiinaya waa sida ibnu cabaas radi allahu canhu uu ku fasiray waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mid a ilaahay addoomaha uma baahna addoomuhu iyagaa ilaahay u baahan iyagay ahayd inay ku dadaalaan oo awooddooda ay isugu geeyaan ilaahay u baahan yahin wuxuu ku jeclaan lahaa laakiin bal u fiirso ilaahay subxana wa tacaala fadligiisa isagoon addoomaha u baahnayno iyagu ay u baahan yihiin ayuu haddana ilaahay addoomaha isjeclaysiiya yuncimu calayhim liyuxibuu wuu nicmayaa si ay u jeclaadaan wuu abaal marinayaa ilaahay subxana wa tacaala si ay u jeclaadaan marka wax lala yaabo maaha ka la leeyahay ee awoodda daran ee baahani cidda leh ee ka awoodda badan uu u baahan yahay inuu jeclaado talayaab kale waa maxay ka awoodda leh ee loo baahan yahay ee isagu khalaa'iqdaba lihi inuu khalaa'iqdii markaa uu isjeclaysiiyo wanaagay sameeyaanna uu ku jeclaado huwa ilaahay alxayu weeye magacyadii ilaahay buu tirinaya waa ka nolosha dhammayska tiran ku sifaysan alladii lahu alxayaatu alkaamila nolosha dhammayska tirini waa tee oo alatii lam yasbaqhaa cadamun walaa yalxaquhaa fanaa waa nolol cadam iyo jiritaan la-aan kama horrayn dhammaansho iyo baaba'ana ka daba tegi maayo ilaahay waa alawalu walaakhiru sida kitaabkiisa uu ku sheegay alxay alqayuumu weeyaan ilaahay waa mid isku filan ilaahay addoomihiisana ku filan ilaahay yaquumu binafsihi wa yuqiimu khalqahu arrimihiisa ilaahay subxana wa tacaala isaga ayaa qabsada cidna isagoon kaalmaysan cidna aan waxba uga baahnayn arrimaha khalqiga oo dhanna ilaahay subxana wa tacaala isaga ayaa ku quma wax allaale waxaa nicmo ay haysta aan in la koobi karin ilahay isagaa siiyey wama asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatin kula yowmin huwa fii shaan ilaahay arrimaha khalqiga isaga ayaa kala debera labadan magac alxayu alqayuum magacyada ilahay bay ka mid yihin magaca hore sifatu lxayaa buu koobsanaya magaca labaadna sifatu lqayuumiya magaca hore wuxuu tilmaamayaa sifaadka daatiga ah dhammaantood ilaahay inuu leeyahy magaca labaadna asifaat alficliya dhammaantood ilahay inuu ku sifaysan yahy waa laba magacoo ilaahay subxana wa tacaala dhowr meelood qur-aanka ka mida uu israaciyey oo tusinaya sifaadka wanaagsan oo dhan noocay noqdaanba ilaahay inuu leeyahay walihaada baydha culimada qaarkood magaca ilaahay ee weyn rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu tilmaamay ilaahay haddii lagu baryo inuu ducada ka aqbalayo kii ku baryey haddii ilaahay wax lagu weydiistana waxaa inuu ku siinayo waxay culimada qaar yidhaahdeen waa labadan magac alxayu alqayuum weeye duljuudi weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka u nicmaynta iyo maamuuska iyo deeqsinimada u saaxiibka ah kahratu nicamihi wa incaamihi baa taa u daliila badnaanta ilaahay nicamkiisu ay fara badan yihiin waalghinaa ilaahay waa ka haninimada u saaxiibka ah oo hina allahi waa hina daati weeye cid allaale ciduu ilaahay u baahaya ma jirto cid ilaahay baahi tirtay ma jirto cid uu u baahan yahayna ma jirto yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraءu ilى اllah wاllahu huwa اlghaniy اlxamiid ilaahay isaga ayaa ka haniga kaaftoonka cidna baan u baahnayn haniyun can cibaadih xataa cibaadadoodi iyo daacad iyo khayrkan ay samaynayaan ilaahay miduu u baahan yahay maaha ilaahayna mid wuxu kordhinaayo maaha yaa cibaadi inakum lan tabluguu darii fatadurunii fataduruunii walan tabluguu nafcii fatanfacuunii wa kulu sifaati اlxamdi sifaadka ammaanta dhammaantood tusnadu waa la tiiriyaa lilahi ilahay baa loo tiiriyaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay sifaadka uu ku mutaystay in la ammaano dhammaantood maa min sifatin yastaxiqu almawsuufu biha alxamda wahanaa'a ilaa wallahu mutasifun biha axaata ilaahay waa koobay bikulli lkhalqi khalqiga oo dhan buu ilaahay koobay muxuu ilaahay ku koobay cilman cilmi buu ilaahay ku koobay oo cilmigiisu wax walba waa gaadhay laa yaczubu canhu mihqaalu darati fi الsamaawaati walaa fi اlard wallahu bikuli shayin caliim waqad axaaطa bikuli shayin cilma waqudratan awood buu ilaahay ku koobay wa rabbi subxaana wa tacaala wax khalqiga ka mida oo aanu awoodini ma jirto marka horeba isagaa abuuray awooddiisu ku abuuray ilahay baa wax ka bedeli kara ina allaha calaa kuli shayin qadiir wax walba ilahay waa awooday wa biran buu ilaahay subxaana wa tacaala ku koobay khalqigiisa samafal wa ixsaanan waa isku macno dhow yihiin fa iyaahu nacbudu allahaasaanu fa iyaahu isagoo qura ayaanu nacbudu caabudayna yacnaa almawsuufu bi hadihi sifaat huwa almustaxiqu waxdahu lilcibaada ka sifaadkaa leh ayaa kelidii cibaado xaqu leh ka wax walba wax walbana awooda khalqiga wax allaale waxay nicmo haystaanna siiyey mid intaa ka maran cibaado xaquma laha mid cilmigiisu uu kooban yahay waxna garanaya waxna jaahilka ama waxbaba aan garanahayn mid sidaasoo kale waxna awooda oo intuu ilaahay karsiiye ah wax badanna aan karini cibaado xaquma laha marka ilaahay subxana wa tacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisa oo dham waxay tusinayaan inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay qofka muslimkaina magacyada ilahay iyo sifaadka ilahi waa inuu u fiirsado waxaa kordhaya iimaankiisa iyo cibaadaysigiisa wa yubsiru ilaahay waa arkaa daraati alcawaalimi caalamyada yaana cid kastaoo isku jinsi waa caalam caalam almalaa'ika caalam اljin caalam اlinsi caalamyada daraadkooda waxooda u yar yar ayuu ilaahay arka caalam kaste wixiisa u yar buu ilahay arka caalam الnamli in kastoo isku qolaaba caalam baa la ysku idhaahdaa ilaahay kuwooda u yar yar buu arkaa ciiddu waa caalam caalam turaab inteeda u yar buu ilaahay subxana wa tacaala arka caalam alashjaar caalam alawraaqi walacwaad caalam kaste in kastoo khalqigiisa ka mid ah oo jinsi ah ilaahay kuwooda u yaryar buu arkaa ilahay wax ka qarsoon maan jirinba kullahaa buu arkaa dhammaanteed wayasmacu ilaahay waa maqlaa aswaata alcibaad addoomaha dhawaaqooda wayashhadu ee yaطalicu calayhim ilaahay subxana wa tacaala waa mid daalacanaya waxbaanay kaga qarsoonayn halkan wuxuu ku sheegay beytkan ilaahay inuu ku sifaysan yahay sifatu lbasar wa annahu yubsiru jamiica alashyaa kabiiraha wa sagiiraha daahiraha wa khafiyaha ilaahay ashyaado dhan inuu arko kuwooda waaweyn ee kuwooda yaryar kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda wax ilaahay ka qarsooni maba jiraba ilahay magacyadiisa maxaa ka mid ah albasiir wahuwa samiicu albasiir allah subxaana wa tacaala min sifaatihi sifatu alru'ya inuu khalaa'iqdao dhan arko aladii yaraaka xiina taquuma taqalubaka fi saajidin sifaadka ilahay waxaa ka mida annahu yasmacu jamiica alaswaat dhawaaq oo dhan buu ilaahay maqlaa mid hoos loo dhigay mid kor loo qaado mid meel adiga kuu dhow laga yidhi mid meel adiga kaa fog laga yidhi qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakumaa ina allaha samiicun basiir ufir gabadh baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u timi ninkeedii bay ka cabanaysaa gurigii nebigu calayhi salatu wasalaam ee caaisha ay deganayd hal qol buu ahaa laakiin waxoogay lagu kala jaray saan baa lagu kala gooyey oo doc buu lahaa docdaasay fadhidaa caaisha gabadhuna nebiga calayhi salatu salaam la hadlaysa caaisha waxay tidhi hadalladeeda qaar baa aanan si fiican u maqlahayn ilaahayna isagoo samooyinka ka sarreeyuu hadalkeedii maqlay markaasuu weliba sheegay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay waa maqlay tii arrinka ninkeeda kaala hadlaysay i tuxaawiruka tashtaki ila allah ilaahay u cabanaysay wallahu yasmacu taxaawurakuma hadalkaad isweydaarsanaysan iyo dooddii idin dhex maraysay ilaahay waa maqlayay ina allaha samiicun basiir bal u fiirsa imise jeer baa aayaddaa dhexdeeda lagu celiyey ilaahay sifatu samciinu ku sifaysan yihi qad samica u fiirso haddana yasmacu haddana samiicun sidaasaa maqalka ilaahay subxana wa tacaala wax walba uu gaadhaa wakadalika basaruhu waxaa badda gunteeda yaalla bal xuudka badda gunteeda fadhiya ee waxa calooshiisa ku jira ilaahay kama qarsoona iyadoo biyuhu ka sarreeyaan oo madowga habeenku uu ka sarreeyo ilahay waxba kama qarsoona ilaahay wuxuu yihi wayashhadu ay yaطalicu calayhim shahiid waa min asmaaء اllah wakafaa biاllahi shahiida ma hiya alaathaaru اlmaslakiya fi hadi اlasmaa magacyada ilaahay inaynu ku camal fallo weeye oo nolosheenna ay raad fiican ku yeeshaan ma aha caqiide aynu rumaysanno oo qura inay noqdaan markaad ogaato eed aaminto ilaahay inuu yahay mid wax walba maqla dee isilaali wax xun ilaahay yaanu kaa maqlin markaad ogaato ilaahay wax walba inuu arkayo xaalad walbana inuu ku arkayo iska jir oo iska dhowr ilaahay xaalad xun adoo ku jira inuu ku arko wahaakada lahu ilaahay waxaa u sugnaaday almulku ee adtadbiiru baa u sugnaaday marka almilku haddana miin miimta lahoos dhigo waa lahaansho haddii la godo almulku la idhahna waa atadbiir waa maamulka low ilahay waxaa u sugnaaday mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma walxamdu baa ilaahay u sugnaaday ammaan oo dhan almuxiiطu bimilkihi alxamdu ammaantii almuxiiطu ee ahayd ee almurtabidu mid ku xidhan bimulkihi ilaahi subxana wa tacaala mulkigiisa macna waa mutalaazimaan xamd اllahi wa mulkuhu faallahu yuxmadu likownihi maalikan ilahay wuxuu mutaystay in la ammaano waxyaabaha ammaanta uu ku mutaystay maxaa ka mid ah inuu yahay maalika almulki inuu yahay wa xikmatuhu ilaahay xikmadiisa alcudmaa ee aatii weynayd aadka u weynayd tashhadu waa qiraysaa alkhalqu khalaa'iqdii bihaa xikmadda ilaahay waa qirayaan ilaahay subxaana wa tacaala mulkigiisa iyo xamdigiisu waa mutalaazimaan kulu maa shamilahu mulku waqudrathu shamilahu shamila xamdahu wa maxmuudu fi fii mulki khalaa'iqdiisa oo dhan ayuu ilaahay xaq ugu leeyahay inay ilaahay subxana wa tacaala ammaanaan sidaynu sheegnayna badankoodu hawshaa waa qabtaan kuwa madaxa adagee jina ama insiya mooyaane ilaahay sifaatkiisa waxaa ka mid a sifatu lxikma oo ah wadcu shay fii mawdici lmunaasibi shay walba ilahay inuu dhigo halka ku habboon wa xikmat اllahi fii khalqihi wa sharcihi ilahay xikmaddiisu waxay ku jirtaa khalqigiisa faallahu maa khalaqa shay-an ilaa lixikma adiga ha kuu muuqato ama yaani kuu muuqan walaysa fii khalqi اllahi cayb bal siduu yihi nebigu calayh الsalaatu wasalaam faina khalqa allahi kulahu xasan sidaa ilaahay wuxuu abuuray ceeb ma laha wuxuu ilaahay macno la-aan abuurayna ma jira faxasibtum anama khalaqnaakum cabatha ilaahay wuxuu xikmaddiisu ay ka muuqataa saas oo kale sharcigiisa faallahu munazahun can ilcabath fii khalqihi wa sharcihi ilaahay waa ka nasahay oo ka hufan yahay inuu macno darro wuxuu abuuro iyo inuu ilaahay subxana wa tacaala macno darro wuxuu sharciyeeyo fa min asmaaءi illahi alxakiim wa min sifaatihi alxikma qofkuna taa waa inuu rumeeyo xikmada ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu muuqan kartaa waana kaa qarsooni karta kaa qarsoomi karta hadday kuu muuqan weydo inay kuu muuqan weydaa waxay ka dhalatay gaabnida awooddaada ayay ka dhalatay ama waxaad gaadhi karto weeyaanoo adigu laakiin aad ka gaabisay oo aada baran weyday marka adigu waa inaad istuhunto ma aha jahligaagu inuu kuu kalifo inaad ilaahay subxana wa tacaala khalqigiisa iyo sharcigiisa inaad durto wanashhadu waxaanu qiraynaa buuhi ana allaha ilaahay yanzilu inuu soo dego fi dujaa habeenka madow ee fi dulma kamaa qaalahu siduu yihi almabcuuhu rasuulkii lasoo diray bilxaqi xaq lala soo diray ee axmedu ahaa axmed waa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam magacyadiisa axmed baa ka mid a sifatu nuzuul waa sifo axaadiida mutawaatirka ku sugan marka iyadana waa qira waa qiraynaa bu uhi nashhadu ay naclam wanactaqidu hubuutaha wanaquulu biha waa ognahay oo xadiidka nebigaanu ka baranay waa caqiidaysanay inay jirto waa ku hadlaynaayo waa sheegaynaa nashhadu waa macnaheedu sidaas yahay kayfiyada sifadaanayna u garan mayno maxaa inagu kalifay inaynu ictiqaadno ana allaha yanzil dee nebi maxamed ba alayh isalatu salaam inoo sheegay wanashhadu waxaan qiraynaa ana allaha ilaahay arsala inuu soo diray rusulahu rusushiisa biaayaatihi inuu ilaahay la soo diray aayaadkiisa kutubtii ilaahay uu soo dejiyey kamid ah lilkhalqi khalqiga ilaahay inuu usoo diray ila alkhalqi tahdii rusushaasi oo dadka hanuuninaysa oo wanaagga u tilmaamaysa oo turshidu ku hanuuninaysa oo u tilmaamaysa wixii wanaagsanaa marka waa aliimaanu birusul waa rukn min arkaani aliimaan inuu ilaahay rusul soo diray raga bani aadama oo raga oo kutubuu kusoo dejiyey wax allaale waxay la yimaadeenna ilaahay u soo dhiibay xaq uu ahaa kitaabkii u dambeeyey kutubta hore lagu nasakhay inuu ahaa kitaabkii ilaahay subxana wa tacala nebi maxamed usoo dhiibay waa rumaynayna ilaahay wuxuu lasoo inuu la soo diray rusushiisa aayaad kutubtaasi ku qoraa ayaan rumaynayna aayaadkaasoo ilaahay uu ugu soo dhiibay dadka rususha ilaahay muxuu usoo diray dadka xaqa inay u tilmaamaan iyagu hanuun may hayn wama ala wamaa cala alrasuuli ila albalaaqu lmubiin in calayka ila albalaaq balliq maa unzila ilayka min rabbik dadka xaqa inay u sheegaan ay gaadhsiiyaan buu ilahay usoo diray laakiin xaqa dadku inay aqbalaanay qaataan mid iyaga lagu faral yeelay ama loo diray may ahayn tawfiiqdu waa min allah hidaayada markaa uu sheegay uhi tahdi wa turshiduna waa hidaayat dilaala walirshaad xaqay dadka tusinayeen oo u tilmaamayeen se ilaahay uu yihi wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim laakiin hidaayada waafajinta iyo aqbalitaanka ahi miday iyagu awood u lahaayeen cid aan ilaahayna awooda u leedane maaha taasi ilaahay un baa subxana wa tacaala iskale nebi maxamed bu ilahay ku uhi inaka laa tahdii man axbabta ay laa tuwafiqu man axbabta lilxaq walaa taqdir an tajcalahu qaabilan lahu xaqa mid aqbala kama dhigi kartid aduu qofkaad jecesha mid kala daaya wa faadala ilaahay waa kala sarraysiiyey bayna arusuli rusushii iyo walkhalqi khalqigii kullihim dhammaantood bixikmatii buu ilahay ku kala sarraysiiyey jalla weynaa waa weynaaday wa mid weyn buu macna ahaaday alcadiimu allaha weyna almuwaxadu ee a mid xaq u leh in la keliyeeyo halkan wuxuu ku sheegay ilaahay subxana wa tacaala khalqigiisa inuu kala fadilay undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat iimaan buu ilaahay ku kala fadilay bacdu mumin wa bacdu kufaar cilmi buu ilahay ku kala fadilay minhum alcaalim wa minhum aljaahil ilaahay hidaayu ku kala fadilay minhum lmuhtadi wa minhum daal ilaahay arzaaq buu ku kala fadilay abuur buu ilahay ku kala fadilay wakulu hada umu dhicin bilaa macno xikmadda ilaahay baa saasi keensatay risqiga tusaale usoo qaado hadduu ilaahay khalaa'iqda risqiga ka simi lahaa caalamkuu fasahaadi lahaa hadday isku hayntoodu isku wada mid ahaan layd ka war dadku ay wada malaayiin wada haysan lahaayeen caalamkanuu fasahaadi lahaa yaa kuu shaqayn lahaa yaa guriga kuu dhisi lahaa yaa xoolaha kuu raaci lahaa haddii la sinmo macnaa adduunyada waa lagu kadeedmi lahaaba waa min xikmat illahi subxana wa tacaala ta kale ibtilaa baa ku jira ilahay addoomahan uu kala sarraysiiyey wuu isku imtixaamaya kan bal waxaan la siiyey inuu ku kibro iyo inuu ilahay uga mahadnaqo kani inuu ku sabro xaaladda faqriga ama dhibaatada ilaahay subxana wa tacaala u qadaray walow basata allahu risqa licibaadih labagaw fi lardi walakin yunazilu biqadari ma yashaa ilaahay rusushiisana waa kala fadilay laqad fadalnaa bacda الnabiyiina calىa bacd tilka الrusulu fadalnaa bacdhm calىa bacdi minhum man kalama allah warafaca bacdahum darajaat ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku kala fadilay kutubta uu kusoo dejiyey iyo kala duwanaanshaheeda ilahay waa ku kala fadilay qaar ilaahay wuxuu ku gaar yeelay inuu si toosa ula hadlay sida nebi muuse laakiin waxaan baraarujinayaa amru tafdiil laa yakunu bihawan wa tacasubin wa inamaa yakunu bicilmin wa cadlin wax kasta oo aada leedahay waa kala fadli ba saasay u kala fadli badan yihin waxaad ku kala fadilaysaa waa in noqdo cilmi iyo cadaalad ee maaha inuu noqdo dookaaga iyo sida naftaadu ay doonayso iyo qabyaalad tacasub wax ku kala fadilin alcadiimu waa magac ilaahay magaciisa ka mida waxaanu tilmaamayaa hubuutu alcadama lilah weynidu inay ilaahay usugan tahay ilahay daat ahaan buu u weeye magac ahaan sifa ahaan iyo ficil ahaanba faafdalu khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa ka u fadli badani fi lardi khalqigaa ilaahay xaale ay dhulka joogaan iyo wasamaa'i samada xaale ay joogaan nebiyu lhudaa weeye waa nebigii ilaahay uu ka dhigay nebi hanuun sida oo cilmi naafica ilaahay uu soo dhiibay oo camal saalixana tilmaamaya waalcaalamiina ay wa nebiyu alcaalamiin caalamiinta oo dhankii nebiga u ahaa cid gaar aan loo soo dirina dhammaantoodba loo soo diray muxamedun moxamed ahaa marka rususha ilaahay keebaa u fadli badan nebi moxamed alayhi isalaatu wasalaam oo ahaa nabiyu lhudaa wاlnabiyu aladi arsalahu allahu ljamiic اlcaalamiin wamuxamedu afdal rusuli biitifaaqi اlmuslimiin ayuu yidhaahdaa shaikhu lislaam ibnu taymiya alayle waxaa la ysku khilaafay un ma rususha oo dhan oo isku duuduuban oo dhinac jiru kelidii ka fadli badan yihi mise mid mid marka loo garab dhigo ayuu mid walba ka fadli badan yahi laa shaka inuu ha nabiyu lhudaa huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa oo cilmi naafica ah oo waxtar leh cidda ku camal fashaa anfacaya walaa shaka ilaahay inuu caalamka o dhan usoo diray nebi maxamed wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuna lilcaalamiina nadiira wakhasa waa gaar yeelay ilaa waa gaar yeelay lahu nebiga waa u gaar yeelay araxmaanu allah raxmaankaay asxaabahu buu gaar yeelay nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxyaabaha ilaahay uu ku gaarka yeelay waxaa ka mid ah saxaabo wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala quluubtii dadka ayuu eegay deetana kuwii u qalbi fiicnaa fii qadar illaah ayuu ilaahay nebi maxamed uu ka soo dhex saaray waa saxaabatu ulaa ay aladiina kuwaasoo aqaamuu joojiyo oogay alhudaa hanuunkii waddiina diintiina oogay xaqan ey iqaamatan oo xaqan oogis dhaba oo wamahaduu cidda iyaga ka dambaysayba waddadan saxdaa usii diyaariyey ee hayo wawataw macanaa iyaga ayaa cid walba hanuunka uga horreeyey oo cid kastoo iyaga ka dambaysay iyaga ayuunbay raadkoodii gurayaan oo ay hayaan waxyaabaha ilaahay subxana watacaala nebi maxamed uu ku fadilay ba arrintan ay ka mid ahay saxaabo wanaagsan oo ansaar iyo muhaajiriin leh oo garab istaagay oo diinta ilaahay naf iyo maal iyo wakti intaba u huray wixii qaaliga ahaa ee ay jeclaayeenna liajli hada diin uga tegey ayuu ilaahay nebi maxamed ku arsaaqay saxaabada waxaa sifaadkooda ka mid ah annahum aqaamuu hada diin juhd iyo dadaal weyn bay diintan geliyeen hadday tahay barashada diinta iyo hadday tahay gaadhsiinta iyo ujihaadkeeda si xaqa in loogu jihaado taasina waa inay sababto qofku saxaabada inuu jeclaado limaada nuxibu saxaaba maxaynu saxaabada u jeclaanaynaa ardaydii nebi maxamed rabeeye weeye jacaylka nebi maxamed jecellay baa keenaya inaynu asxaabtiisiina jeclaano waliannahu ilaahay baa raalli ka noqday waliannahu nebi maxamed baa jeclaa waliannahum nasaruu rasuula allah rasuulka ilaah bay u hilyeelay garab istaageen waliannahum nasaruu hada addiin wa badaluu fi sabiili iqaamatihi kula kaali warakiis diintan oogisteeda iyo kor uqaadisteeda wax kasta ayay ku bixiyeen waliannahum kaanuu abara nnaasi quluuban wa axsanahum hadyan dadka kuwii u qalbi wanaagsanaa bay ahaayeen tawxiidan wa khushuucan wa riqatan wa istiqaamatan kuwii u waddo wanaagsanaa bay ahayen saxaabadu wax allaala wixii dad lagu jeclaan lahaa ayuu ilaahay subxana wa tacaala u kulmiyey faxubu jamiici alaali qaraabadii nebiga dhammaantood in la jeclaado dadka nebiga qaraabadaana muuminiintaa dhammaantood in la jeclaado waasaxbi ey wa xubu jamiici asaxbi saxaabadii nebiga dhammaantood in la jeclaadaa cindana agtayada macaashir ahli lxaq ahlulxaqa haddaanu nahay buu leeyahy sheekhu fardun waa faral jacaylkaasi waa faral faralkaasi oo mu'akadun mid la adkeeye waa waajib ku saaran inaad qaraabadii nebiga calayhi salatu salaam jeclaato lakiin maxaba sharciya jacayl shareecada waafaqsan oon keenin ghuluwi oo ta'liih in la ilaaheeyo in cibaado iyaga la siiyo in la yidhaha qeybka og yihiin in la yidhaha adduunya akhiraba iyagaa leh waxaasi maxaba ma xadka talla wey sidaasoo kale saxaabadii rasuulkana dhammaantoodba waynu jeclaanayna waa waxay ahlu sunna shiicada kaga duwayin shiicadu qaraabadii rasuulka ayay dadka u sheegteen inay jecel yihiin qaraabadii rasuulka laftooday sii kala qaadeen ibnu cabbaas qaraabada nebiga ma ka mid yihin rasuulka in adeerkii ruma soo maaha mawqif xun bay shiicadu ka taagayihin kutubtooda qaar waxaa ku qoran duris ay durayaan kuwa kalena ma soo hadal qaadaan mana ammaanaan wakadalika rasuulka calayhi salatu salaam hablihiisii badankooda iyagoo hadal haya arki maysa faatima ta soo raacdaana waa zaynab rasuulka calayhi salatu salaam adeeradii ilma adeeradii wahaakada saxaabadii rasuulkana tiro yaroo kooban oo ilaa toddoba qof meelahaasa ay yidhahaan intaasaa ka hagaagsanayd intii kale o dhanna waxay dhan waa gaala iyo faasiqiin iyo jin iyo shayaadiin bay ahaayeen subxaana allah ahlu sunnana maxay leeyihin qaraabadii nebiga waa jecel lahay maxaan u jecellay iimaankooda awgood ee nebi maxamed qaraabadiisiinay ahaayeen saxaabadii rasuulkana waynu jecellay dhammaantood sidaasaanu ilaahay ammaanay wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana walikhwani aladiina sabaquuna biاliimaan kuwii ka dembeeyey muhaajiriin iyo ansaar ee wanaagsanaa ilaahay sifadooda wuxuu ka dhigay inay u duceeyaan ilaahw annaga iyo walaalahaa iimaanka nagala hormaray noo dembi dhaaf ilaahayow qalbigayaga xiqdi iyo calool xumaha u gelin dadka muuminiinta wa min qowli ahli lxaqi ahlulxaqa caqiidadooda waxaa ka mid ah alqowl aladi yactaqiduunahu ana kalaamahu ilaahay hadalkiisu huwa kalaamkiisu allafdu inuu yahay dhawaaq iyo walmacna macna jamiican xaale ay dhan yihiin oo mujawadun uu yahay mid la tajwiidiyo bimacnaa si fiican loo akriyay ilahay sifaatkiisa waxaa ka mid a sifatu lkalaam ilahay inuu hadlo ilahay baa qur-aan ku sheegay yuriiduuna an yubadilu kalaam allah xataa yasmaca kalaam allah hadalka ilaahayna waa lafdiga iyo macnaa labadaba malaku jibriil baa maqlay ilaahay oo qur-aankan ku hadlaaya oo dabeetana amarka ilahay isagoo ku socda soo qaado nebi maxamed soo gaadhsiin ma aha in la odhanayo macnaha qur-aanku unbaa hadalkii ilaahaya oo kelmadaani hadalkii ilaahay maaho ilahay kuma hadal waa baatil taas allafdu walmacna waa kalaam ullah ilaahay baa tilmaamay qur-aanku inuu yahay mujawad ay muxkam mujawad waa muxkam waa mutqan waa mid la sidii ugu wanaagsanayd loo dhigay weeye bialfaadi wa macaani sida ilah uhi laa yaأtihi اlbaطilu min bayni yadi walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid walaysa bimakhluuqin mid la abuuray maaha qur-aanku waaba sife ilahay ma sife ilahay baa la abuuray qur'aanka ilaahay wuxuu garab dhigay khalqiga oo khalqiga qur-aanku inay kala duwan yihin bu ilahay kitaabkiisa ku sheegay alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaan qur-aanki ilahay wuxuu tilmaamay inuu cilmigiisii yahay insaankuna inuu khalqigiisi yahay saasuu ilahay u kala qaado qaala allahu subxana wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalamru abuurki iyo amarki ilahay saasuu u kala qaaday alamru wa aayaatu wa kalaamuhu baa looga jeeda marka waa waa qur-aanku waa kalaam ullah kalaam ullahi waa sifa min sifaat illah sifaat ullahina makhluuq maaha wa anaa likhalqihi khalqigiisa xagguu uga ahaaday biqowlin qowl qowlkaasoo ka qowl illaahi ah id waqti huwa qowlka ilaahay amjadu uu yahay mid weynidiisa iyo kamaalkiisu uu ballaadhan yahay almajdu waa asacatu walkamaal walcadama marka qur-aanka ilahay baa ku tilmaamay inuu yahay majiid bal huwa qur'aanu majiid macnaa waa qur'aan weynidiisa iyo barakadiisa iyo manfacadiisa iyo kamaalkiisuba uu ballaadhan yahi fi lawxi lmaxfuud halka wuxuu ku tilmaamay khalqiga o dhami hadday isu yimaadaan hadal qur'aanka oo kala ah ma samayn karaan waayo waa hadalkii khaaliqa iyaguna waa makhluuqaad hadalka khaaliq oo kale lama iman karaan qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu calى an ya'tuu bimidli hada اlqur'an laa ya'tuuna bimidlihi walow kana bacdum libacdin dahira am yaquuluuna iftara ma waxay leeyihin nebi maxamed baa been abuurtay qul faatuu bicashiri suwarin mithli haddii la been abuuran karoo la samayn karo dee idinkaba ilaahay rag buu idinka dhigaye bal toban suuradood oo qur-aankan oo kala oo muftarayaatina kuwa been abuura balkeena weliba wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin cid allaaliya ciddad awoodaana u yeedha oo u qayshada waxaad tidhahdaan kaaleo nala sameeya haddaad run sheegaysaanoo hadalkiina iftaraahu hadduu run yahay wain kuntum fii raybi mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min mili suurad qura qur-aankan oo kalaa balkeena wadcuu shuhadaakum min duuni illahi in kuntum saadiqiin abadan ilaahay baana subxaana watacaala qur-aanka xifdiyey oo waxyaabaha kutubta kale uu kaga duwan yahay weeye waana kitaabka qura ee luqadii ilaahay uu ku soo dejiyey ku qoran xataa towraad iyo injiil luqaduu ilaahay ku soo dejiyey iyadoo muxaraf oo mubedela maanta kuma qora waana kitaabka qura ee laabaha dadka ku sugan ee la xifdiyo oo haddii si kasta waraaqa uu ku qoran yahay dadka qaar ay isugu daya inay bedelaan ama ay wax khaldaan carruurta yarna muslimiinta ee malcaamadaha dhigataa markiiba qabanaysa intaan culimiya aan la gaadhinba markiiba iyagaa soo qabanaya wanashhadu waxaanu qiraynaa buu ihi ana alkhayra khayrkiiyo washara sharka khayrku waa wixii nafta mulaayim u noqda jeceshae raalli ay ku noqoto iyo washara sharka wixii naftu ay dhibsato raalli aanay ku noqon kullahu dhammaantii bitaqdiiri ilaahay qadaristiisu ku ahaaday waalcabdu addoonkuna iyadoo qadarku uu jiro mid khasban maahee yascaa yacmalu waa shaqaynaya wajhad wayajhadu waa dadaalaya halkanna wuxuu ku tilmaamay qadarkii in caqiidada saxda ay ka mid tahay aliimaanu bilqadar khayri wa shari oo waa rukun ka mida arkaanta iimaanka qur-aankana lagu sheegay qadarkuna waa inaad rumayso ilaahay inuu wax walba sii ogaa intaanu dhicin wax walbana ilaahay inuu ku qoray lowxulmaxfuudka qalinka uu amray inuu qoro ilaahay wuxuu doonaa un inuu dhacayo waxaanu doonna inaanu dhacahayn ilaahay inuu kelidii khaaliq yahay khalqigan oo dhan iyo waxaa camal ka soo fulaba ilahay isaga abuuray afartaasoo laysu geeye baa qadar laysku idhaahda afartaa rumayntoodaa la idhaha alimaanu bilqadar khayrihi wa sharihiina khayrki iyo sharku kuwa ilaahay loo tiirinayo maaha waa ka nebigu yihi kamaa fii muslim washaru laysa ilayk oo qadarkoo ficilka ilaahaya shar laguma sifeeyo waa wada khayr waayo cilmi iyo xikmad buu ku dhisan yahi waxaa shar iyo khayr u qeybsama waa maqduurka makhluuqa ah oo makhluuqaadkiibaa u qeybsamaya khayr iyo iyo shar qadarka rumayntiisa macneheedu ma aha addoonku inaanu lahayn doonis addoonku doonis waa leeyi laakiin doonistiisu doonista ilaahay kama bixi karto wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah addoonku isagaa faacila oo iraadadiisa iyo doonistiisa wax ku sameeya ma khasbana saa firaqa qaarkood oo lunsani ay yidhaahdeen walihaada baa nebigu uhi icmaluu fakullu muyasarun lima khuliqa lahu ixris calaa maa yanfacuka waaqiimu الsalaa waaatu zakaa kutiba calaykum اlqitaal walilahi calى اnnaasi xiju lbeyt man istaطaaca ilayhi sabiila ficilkii iyagaa loo diroo la yihi sameey iyagaa faaciliinta markaa wa iimaanunaa iimaankeennu qowlu weeye wa ficlu weeye wa niyatun weeye qowlka iyo ficilka iyo niyada oo min alkhayri khayrkii ka mid iyo waطaacaati ka amar qaadashadii ilaahay nuqayidu waa qaydaynaayoo khayr iyo taacaynu ku qaydaynaa fiihaa madkuuraadka kuwaa la sheegay qowlka iyo ficilka iyo niyada oo qowl iyo ficil iyo niyo si ay iimaan u noqdaan waa inaynu ku qaydnay inay khayr noqdaan oo maaha hadal kastoo la idhaha inuu iimaanka ka mid yahay ama ficil kastoo la sameeyo ama niyo kastoo lala yimaado qowlka iimaanka ka midi waa qowlka wanaagsan khayrka ee taacadaa ilaahay uu amray amra iijaabin aw istixbaabin ficilkuna waa saas oo kale niyaduna waa saas oo kale marka iimaanku wuxuu ka koobayay qowl iyo ficil qowl lisaan oo ah shahaadateynki qowl lqalbi oo ah tasdiiqi ficilu lqalbi oo ah acmaasha qalbigu uu sameeyo sida niyadii iyo ikhlaaskii iyo weyneyntii iyo jacaylkii iyo alrajaa walkhawf iyo tacdiim iyo maxabiya kuwa lamidka ah iyo ficlu ljawaarix oo ah xubnuhu waxay sameeyaan oo khayra niyaduna shardi bay u tahay oo qowlka iyo ficilka wanaagsan haddaanay niya la socon oo ikhlaas ilaahay daraaddii aanu ahayn iimaan noqon maayo iyo mid la aqbalo marka halkan uu yidhi fiihaa nuqayidu waxaynu fiihaa bihaa baynu ka dhigi karnaa waxaad odhan kartaa qowlun weeye iimaanku wa ficlu wa niyatun qowlka iyo ficilka iniyadaasoo min alkhayri khayrkii xaggiisa ka ahaaday iyo wataacaati fiihaa nuqayidu nuqayidu waa qaydaynaa qowlka iyo ficilka fiihaa ay biha oo niyadaa baynu ku qaydaynaa saana waad odhan kartaa walacala hada huwa alaqrab allahu aclam wayasdaadu waa ziyaadaa iimaankii biaacaati buu ku siyaadaa iimaanku inuu ziyaado ilahay baa qur-aanka ku caddeeyey wayasdaadu aladiina aamanuu iimaana muxuu maxaa ziyaadiya ilaahay oo la adeeco wuxuu ku faray iyo wuxuu kuu sharciye aad samayso maca tarki maa shaygii ka tegistiisana iyadoo lala qabo naha ilaahay addoomaha u diiday muxuu ku ziyaadaa wuxuu ilaahay ku amray inaad samayso wuxuu kuu diiday inaad ka tagto mar kastoo addoonku uu ilaahay addeeco iimaankiisa kordhaya mar kastoo xaaraan ilaahay daraaddi uga tago iimaankiisa kordhaya wayanqusu waa nuqsaamaa iimaanku bilcisyaani buu ku nuqsaamaa macsiyada jasman si go-an oo yafsudu waaba fasahaadaayo dee macaasida qaarkood baa iimaanka fasahaadiyo suuliya waa kufriga kufrigu waa macsiyada mid ka mid eh amaba se macnuu waxa weeye macaasidu markay iska daba timaaddo iska daba timaaddo ee addoonka qalbigu sii madoobaado ee iimaankiisu uu sii daciifo marka dambe waxay ula tallaabi kartaa gaalnimo siduu ilaahay yihi falamaa zaaquu azaaqa allahu qulubahum waxaa kaloo iimaanka ziyaadiya cilmiga jahliguna waa nuqsaamaya nuqiru waa qiraynaa buuhi biaxwaali alqiyaamati qiyaamaha xaaladiisi kullihaa dhammaanteed iyo wamaa shaygii baanu qirayna ishtamalatu ay koobsatay addaaru daartii aakhiro xaqan iqraaran oo xaqan ah oo nashhadu arrinkaa waa ka markhaati kacayna alimaanu bilyowm alaakhir buu halkana ku tilmaamay in aakhiro la rumeeyo maalinkaa maalmaha adduunya u dambeeya iyo daarul aakhira waxay koobsatay oo janno leh oo naar leh iyo wixii kale kitaabkiiyo sunnaha lagu sheegay ilaahay baa yihi wa bilaakhirati hum yuuqinuun waana rukun ka mida arkaanta iimaanka tafakar ka fikir biaahaari alcadiimi allah subxaana wa tacaala weyn makhluuqaadkiisa wamaa xawat iyo waxa ay koobsatay mamaaliikuhu ilaahay waxyaabahan uu maamule uu leeyahay makhluuqaadka waaweyn alcudma ee waaweyn lacallaka tarshuu si aad u hanuunto waa arrin aad iyo aad muhiim u ah fawqana makhluuqaat lilah wa taxtana kadalika wa xawlana kaiiru min almakhluuqaat alcadiima makhluuqaad ilaahay baa inagu meersan oo inagu wareegsan samadan bal eeg dhulalka eeg samadan lix kalaa ka sarreeya dhulkanna lix kalaa ka hooseeya undur ilaa hadi aljibaal buurahan u fiirso albixaar badaha eeg hadihi almakhluuqaat alcajiiba alcajiiba alkaiira almutanawica bal u fiirso qofka muuminkaa inuu iska dhex jooga maaha makhluuqaadka laabudda an yakuna liwujuudihi bayna hadihi اlmakhluuqaat aharu fi iimaanihi wa camalihi dhex jooga uu makhluuqaadkan dhex joogaa waa inuu iimaankiisa iyo camalkiisa maraad uu ku yeesho oo cadamatu hada اlmakhluuq tadulu calaa maada calaa cadamati اlkhaaliq makhluuqa weynidiisu maxay daliil u tahay allah khaaliqa weynidiisa wma qadaru llaha xaqa qadrih wاlardu jamiica qabdathu ywma اlqiyaama wالsamaawaatu maطwiyaat biyamiinih ta kale makhluuqaadkan iyagoo sidaa u waaweyn oo adigu markaad hoos istaagto intaad leeg tahay aada is og tahay ayay iyagu ilaahay addeecaano maalina aanay caasiyin wa anta ayuha alinsaanu daciif kayfa tacsi illah saaad ilahay u caasiyaysa ilaahay subxana wa tacaala waa ku yihi fii suurati aali cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar la aayaatin liuli اlalbaab abuurka samooyinka iyo dhulalka isweydaarashada habeenka iyo maalinta aayad wax calaamad wax lagu qaataabaa ugu sugan kuwa caqliga leh waa kuwe kuwa caqliga leh waa kuwa ilaahay xusuusan qof ilaahay xusuusan baa makhluuqaadkiisan ilaahay kusii xusuusta aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakaruuna fii khalqi الsamaawaati walard kuwaasuu ilaahay ammaanay kuwa ka fikiraya abuurka samada iyo dhulka iyo makhluuqaadka waaweyn fikirkaasi iimaan wuu ziyaadinayo walihada buri lacalaka tarshudu ay tanaalu alrashaad bisababi hada tafakur fii khalqi اllah alam tara miyaanad arag hada leyla habeenkan wa aayat min aayaati اllah wa huwa aladi jacala leyla wالnahaara khilfata liman araada an yadakara o araada shukura id wakti jaa uu yimi habeenkii mudliman isagoo mid wax madoobeeyeyoo madowgiisii caalamka huwiyey faacqabahu waxaa cidhbiyey oo bimacnaa ka daba yimi jeyshun ciidan ciidankaasi oo min asubxi waaga xaggiisa ka ahaaday oo iftiina oo yatrutuu madowgii habeenka eryaaya bal u fiirso isweydaarashada habeenka iyo maalinta madowuu caalamku ahaa ilaahay baa subxana wa tacaala iftiin iyo caddaan halkaa ka soo gelinaya suu madowgii meesha ka saaraya ka waran hadduu caalamku isugu bixi lahaa habeen ama maalin unu ahaan lahaa khalqiga dhib badan bay ku noqon lahayd walafasada bidalika kaiiru min masaalixihim in badan buu ilaahay habeenka iyo maalinta ku sheegay kitaabkiisa isagoo addoomihiisa ku waaninaya يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار تأملوا فيرس بأرجاء السماء سمد الدعالديدة جميعها دمانتين كواكبها سمد حدقهيدو أي نجومها وقادة ومد هرس بدن أي مضيعة مد افتين بدن وي وتتردد أي تتحرك دقدقاقيسة وكواكب ونجوم صائرة سعونيسة meel ka guurayso meel kala tegaysa ayuu ilaahay samada ku abuuray samadan ballaadhnideeda baleeg iyo cadamadeeda iimaan baad ka kororhsan doontaa ilaahay awooddiisaad ku garan iyo kelinimadiisa wa kadalika xidigaha ilaahay uu ku abuuray ee ilaahay uu ku qurxiyey samada ee kuwa taagan iyo kuwa soconayaba leh alaysa lihaada kaa miyaanu u sugnayn makhluuqaadkaa waaweyn miyaanu u sugnayn muxdithun mid abuuray oo mutasarifun ku tasarufaa oo xakiimun ah mid fal suuban oo caliimun wax walba og oo waaxidun keli ah oo mutafaridun la keliyoobay khalqiga iyo cibaadadaba bimacnaa calaa maada tadulu hadihi lmakhluuqaat makhluuqaadkan weyn maxay tusinayaan ana laha khaaliq inay khaaliq leeyihiin waayo saddex midkood un bay noqonaysaa inay iyagu is abuureen shayna isma abuuri karo taa dawr baa ka dhalanaya iska daba wareeg isagaa is abuuray oo intaanu is abuurin yaa abuuray isagaa is abuuray tii un baa soo noqonaysa oo intaanu is abuurin yaa abuuray iyo in la yidhaahdo way iska abuurmeenun hada laa yumkin inuu shay iska samaysmo un cid samaysay iyadoo ana jirin miyuu qofna kaa yeelaya inaad tiraa gaadhigaas iyadoo cidina aanay samayn bu iska samaysay ama diyaaraddaas laabudda an yakuuna laha saanic marka maxaa soo hadhay un cid samaysay inay jirto ciddaasina cid kalama noqon kartoon ahayn allah rabbigee khaaliqa ah makhluuqaadkan waa weyne waxay daliil u yihin ilaahay cilmigiisa waa og tahay oo masaajidkan intan leega aynu ku jiro cilmi lagu dhisay haddaanu jiri lahayn sidan muu dhismeen soo ma famaa baalka bi hada alkown caalamkan inta leega maxaad malaynaysa wadaliil calaa cilmi illahi subxana wa tacala hadi makhluuqaat alcadiima wadaliil calaa xikmat illah makhluuqaadku qaabkan wanaagsan ay u samaysan yihiin ee nidaamsan ee wax isduqaynayo iska hor imanaya aan lahayn qoraxda iyo dayaxu maalinna miya isjiidha ilaa maalintu ilaahay abuuray maafi may dhicintaas inay isjiidhaan ama habeenkii iyo maalintii intay iskhilaafeen inay caalamka isku dullaayeen ilaahay baa abuuray oo maamula tartiibtu ilaahay subxana wa tacaala u dhigay ayay ku socdaan ilaahay xikmad buu abuuray ay ka mid tahay sida u fiicneed buu abuuray in wax lagu qaatana ilahay waa abuuray ilahay waxdaaniyadiisay daliil u tahy ilahi subxana wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu ku sheegay haddii ilaahyo kale ay jiri lahaayeen dee ilaahyadu way isku qabsan lahaayeen samada iyo dhulka iyo caalamkan qaabku u soconayo is isqabsadkaana maxaa ka dhalan laha caalamku inuu fasahaado inuu caalamkani sidii ilaahay u abuuray weli u dhigan yahay oo burbur iyo fasahaad wax bani aadamku dhexdiisa ay ka sameeyeen mooyaane aanu ka dhicin waxay daliil u tahay calaa waxdaaniyat illah low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay balaa buu yihi waa jawaab oo nafyigii horey jawaab u tahay nafyigii alaysa lihada ay balaa inaanu inaanu muxdith ama khaaliq u sugnaan ma ahee khaaliq baa u sugnaaday oo balada saasaa loo macnaya waa nafyun lilnafyi wa nafyu nafyi ihbaatun nafyiga ama diidmadaa hore ayay balaadu anfinaysaa haddii dee diidmo la diidana ihbaat baa ka dhasha haddaad tidhahdo tusaale ahaan zayd muu iman oo aan hadalkaagaa diido waxaa ka dhalanaya maxay ihbaatu majii'i zayd zayd inuu yimi inayna sugno ayaa ka dhalanaysa waladii baan ku dhaartay bilxaqi yaanaa xaq isaga oo ku sifaysan adqana hagaajiyo wanaajiye suncaha samaynteedii oo wa awdacahaa dhex dhigay alasraara siraha dhex dhigay lilaahi ilaahay oo qura ayay tashadu u markhaati kacaysaa oo ilaahay kelinimadiisa iyo awooddiisa ayay ka markhaati kacaysaa ilaahay subxana wa tacaala isagaa abuuray makhluuqaadkan asraarna ilahay waa dhex dhigay qofka muslimkaa bitafakuri watadabur in badanoo ka mida uu ku fahmi karo ku gaari karo فwعجبا kيf يعسى الإلaه أي أm kيfa يجxadh الجاxd وللahi في kuلi تaxريkaة وفي kuلi تaسkيnaة أbدا شhاahd وفي كuلi شhayءi lahu aayaة تdul عalى أنه waaxid وفi الأرضi dhulkii aaيaaت baa ku sugan calaamado wax lagu qaato liman mid bay ugu sugan yihin kaana ahaaday muuqinan mid iimaan leh wa fi اlardi aayaat lilmuuqiniin buurahan banaanadan badahan ku yaal ilaha durdurkaa geedahan noocyada kala duwan leh ku yaala wamaa tanfacu ma anfacdo alaayaatu aayaadkii man mid kaana ahaaday yajxadu mid dafiraaya xaqaa'iqda oo isdafarsiinaya ma aha makhluuqaadkan inaanay tusinayn ilaahay awooddiisa iyo kelinimadiisa laakiin kuwa taa ku garan waayey ee ilaahay kelinimadiisa iyo awooddiisa diiday jaaxidiin weeye wa fi nafsi naftii qofka bani aadamkaa naftiisa ee nafsi albashariya aayaatun baa ku sugan calaamado waaweyn wa fiiha cajaa'ibu waxyaabo lala yaabo ayaa ku sugan oo siday u dhigan yihiin iyo quruxdooda iyo idqaankooda aad ka yaabayso bihaa iyada aayaadkaa nafta ku sugan ayaa yucrafu lagu garto allahu ilahi alcadiimu wayucbadu la caabudaa ay waxdaw kelidii sababteed bi hadihi alaayaat ayaa yucrafu allah ilahay lagu garta oo yucbadu oo waxay tusinaysaa anahu waxdahu almustaxiqu lilcibaada inuu ilahay kelidii cibaado xaq u leeyahy intaadan muuqataaba la yaab laba insaanow haddii hoos loo sii dhaadhaco siduu wadnahaaga u shaqaynayo kelyahaaga beerkaaga xubnahan daakhiliga hoose qaabka u dhigan yihiin iyaduna waa ka sii daran tahay walihaada la soco cilmiga maadiga ah cilmi dhakhtarnimo ha noqdo mid ha noqdo cilmi juqraafiya geologiya ama nooc kaleba ha noqdo wuxuu yahay cilmi waxtar leh haddaad ilaahay ku garato haddii kale oo isaga un aad garanayso wax dhaafsiisanna aanaad garanayn wadnahaad taqaanaa siduu u shaqeeyo inta dhiigi dhiig inta litira dhiigee maalintii dhex marta garaaca uu sameeyo markuu buka waxa lagu garto waxa lagu daway waxaasaa taqaanaa lakin laa tacrif ana lihada alqalbi khaaliqan ma garanaysid qalbigani inuu khaaliq leeyahy oo khaaliqa uu ku tusinayo cilmigaasi faa'iido maleh mar haddaanuu khaaliqi ku gaadhsiin cilmuka bidunya idaa lam yuusilka ila alkhaaliqi falaysa bicilmi naafic waana cilmiga ilaahay uu ku dhaleeceeyey cidda leh qofka cilmigiisu adduunyo unuu ku eeg yahay iyo makhluuqaad aanu dhaafsiisnayn ee khaaliqa uu gaadhsiin waayo khaaliqa ku garan waayo yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun laqad qaamat ilaayaatu buuri aayaadkii faraha badnaa calaamadihii faraha badnaa ayaa oogmay tashhadu iyadoo ka markhaati kacaysa annahu ilaahay ilaahun inuu yahay macbuud xaqoo cadiimun weyn oo fadluhu fadligiisa iyo dheeraadkiisa iyo nicamkiisuna laysa yanfadu mid dhammaanaya aanu ahayn ma dhammaado ilaahay siintiisu maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq waxalaale waxay nicam addoomuhu haystaan xagga ilahay buu ka yimi nicamka ilahayna ma go-aan wallahu aclam waxkam billahi tawfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira waa shan iyo soddon beyt baynu akrinay soddon baa inoo hadhay insha allah soddonkaana dersiga berri baynu ku dhamaynayna wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamed wbaaraka allahu fiikum غفر الله لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات ولمشايخنا وهدانا الله إلى الحق والصواب في كل أمر ووقت وزمان صلى الله على نبينا محمد intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifd illahi tacaala waricaayatih waakhir dacwana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online